amiilumaybomagalay maybakinshaday guyu hasan dilana aqaa guyu baga kamaga dheere miilu laku dhigan miil raaw el adda fadhiban arigti kirkir arigana imbiyeru el adda miila ku dhigi shilki miila ku dhigi may waladhi waladhi may wara dhalinyaro tumung ee oo aragday qabaabla degaalamasonku yareen oo miila kulaabaneen el addaha mareen haddii miila kooyaan markii miila degaay intinkuusameen iidan andareen kudkuku dhakeen habshilaka aruuri shalay igee boodane badna markaasoo iidan dowladeedna iidan milatini ee daraawiisha eestooda haddiyaan sheenaan guridiisyaanay lahaan geedka dee wal dhamayahani bu aye marka ayu ido dadkaasay xabsida inta xaawiska aruuri namagi wifilan in wala dormoodna baheenba dejaale waa dhamaay aye marka iyo may sababta lan hiri may ayte wala unalayaabtuno sababta liiraa dad iidan allogaata u taysano guridahooda de nimankanoo nabadiidka hulka kuqabadaay miilikooya inti miililka aruuri qaabkaas riinamay okay marka deegaankaas dadkaas askarto aday sheegtay ini la hirihiri ay xiligun roogo maamul deegaanada maamulka koonfur galbeed ku aramayo deegaankaas deegaankaas koonfur galbeed iyo dowlad federaal lamba maku aramaya niman oo jajaale madaxweyne nadale wixiland iwalalaraab maga ana bahay mudasaaska dhamayo aye marka isin maadaama malaaqyadii meeli etin markiliisii kubaada may talaabe de talaabo may qaadneen idinka idin dowladda ee idin dowladeed ee military ee daraawiisha ee isajaro haayana de mudiinta roogdeenba mas-uuliin hayd bal wayinool iyo wayidhaawa iyo miidkiiba miid lahaa aruuriyo madaas kubaadanayd dad mudun dhamaay kolba dowlad soomaaliya aan yaalla federaal iyo maamul goboleedasi aan yaalla marka dhimashada meeqew meese meeqeesay ka dhaawacantay tirada dad oo ciidamadaasay sidalanka dhamati lamana dhaawac todobahaana shanaa nool marka dhinacyada lamada dhina ciidamadan hadda sadida laku dili iyo xaan oo weerarka qaaday lamadaba ma rasaasa isweedaa mise keliya dadkaasay habsa guri intay habsa ka jabay liinka galay baasa ka furay saasa ka dhamayo guri haysan lahiri intii hubkulku qaadi dowlada ayma areen meelka hireen habsa ka jaraan ayaa liinka galay iyo baasarka dhamaay dadadaala mida dagaalankeedi walnadhaqmadmaxayla dhamaayo marka isin maadaama malaaqidii etin goobtu salka kudhii seetana may hindhoohya ka arten hoosin seetan wallahi unadi unan bahaan ano seenabahaaruntan kudho doroyaas de falkiisilingujibaaadi jibaabti hoob nolaynan dhaafyaan igna laakiin maadaama wadanka dowladda ku jarta haaladan ununintaal isakameyni niidka iyo dadkii dhimana walaasheegnosho dowlada kusuguhay okay marka hadda dowladda koonfur galbeed soomaaliya jartay cid aad la xiriirtay arrintaasay ku wargelideen dowlad dhex iyo dowlad federaal iyo dowlad goboleed balanguayna mala wasiirkaagandhago walaa dhonga dhug nu niintaalen naraytaasaka fadhiyana hadda walaa unaadaka roogi ama talaaban qaado ayna saasu okay marka hadda xaaladda deegaankaas iyo meedadkaasay la didili wal duugay mise xaalada sidee hadda jabiga meela dhibaatadaas ku dhiidi ninka waranba sabir guud haddaan sida meela meeliya kaga beeganta deegaanka ka eedanta degmada hoosteedasa bal dad badan infaafaahiba deegaankaas deegaanka horta maylukukamaawa beledweyne eedaananinku dheeriin roogna meelu walaa ku dhiyan hada eladal aray ugu yaraan lama boqol iwal dheera nin jarta hadaa nimankii miidka iyo nimankii noola iyo wali dhaawac kudura kasugaane arrin dowladda kusugahayn wala qaadeenan arrin ada diyaargarooga kadeen ani miidkaas inta lisheeno inta kadiwno walinool iyo wali dhaawac nisheena saasaan oo ballan qaaday saasaan usuguhay isintee ku ogaateen qaabkii haddaad idinka sharahayd maadaama aadan xuduur roogto deegaankaasni lama boqol kilomitr kinjar sidee ku ogaateen kinsaamaxdi dadka dadoliindareholka ma qonahaayeen waa dad iyagoo isku bahayhayna alhabaalilasoobi haddii mihiliku dhakan wal sasoo intii wala hadalni nimankaas iyo hubsho iyo qaabsho dhaabka hiriyin wal madna aqbal kornamee wal arri hadaraan hadda hadiyaan baawurha saaraan si in lahayen geekada umadi habsalin qaray wal dhamayle arrayoon manoo qarin wal idma wal hadda murunka jarma ciidamadaas lama boqol kilomitr meel xuduuran jarta isin haddii kusugahaytaan malaa qabta iyo unbaxeen ciidamadaasay nabtirshow wadankan deegaanku jira adiiba ogdo walagasheekaya madna hool iidana anbahen walaasaka garan meelaha dad isku gujo ee olsoyalinqobi meelaha anbawayti meelaha kagaabsadeen meeliyo anbabahen meelaha kagaabsadeen salkan saasakadi idibdoro idabdaro oo geelanka gabe meelalayaabsuye
marka ka dambeyntii halkiisin fadaaytan isin wajahdaan ama tallaabada kale isin qorshaysan meeta hada unamay kusuguhayna dawladda amsadin hob yaga kuquradu haytonahe hade arantasi dihabiaalsi indamaadasmatasay kujeyabaan hob ilahay idam haddii dawladdi iirin ahaayan ambo iirin dala sido hoolindari dad shaab indika kuusadeen dhamaayantaas dawladdan kiyaan hob yaga kuquradu haytahay unamadaas wali unanokiedamadaasay kuragalaan hob ilahay idam